bismi illaahi raxmaani iraxiim qodobada wararka idaacadda jowhar wacaawo idin hayo waxa ugu dooran ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab oo ku dagaalamay deegaanka mabaax xuska maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka oo lagu qabtay muqdisho agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo tababar u furay saraakiisha hay-addaas mashaariic caafimaad oo laga dahfuray magaalada laascaanood wararka dibaddana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka iiraan iyo israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxaan qodobadii warka ugu doorka roonaa haatan isagiyo fidsan ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka mabaax weliya cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka hoos ku dhinacahay dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray deegaanka mabaax ee hoos taga degmada muqokori ee gobolka hiiraan waxaana la tilmaamay in dagaalka uu ahaa mid culus wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan dagaalka uu yimid kadib markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen deegaanka mabaax ee gobolka hiiraan waxaana ciidamadu la tilmaamay in halkaasi dagaal culus uu ku dhex maray dagaalamayaashii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyadoo hubka nuucyadiisa kala duwan la isku adeegsaday dagaalkana uu jiro khasaaro soo gaaray labada dhinac wararka hordhaca ah ee la sheegayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in jab xoogan lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka soo qaaday deegaanka mabaax halkaasna looga dilay dagaalamayaal badan sidoo kalena dhaawac lagu gaarsiiyey iyadoo ciidamada dowladdu ay tilmaameen in wakhtigan goobihii lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay la wareegeen tuulooyin hoos yimaada deegaanka mabaax ee gobolka hiiraan halkaasoo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku sugnaayeen ciidamada ayaana waxaa halkaa ka wadaan baaritaano xoogan oo ay ku baadigoobayaan firxad ka dagaalamayaashii weerarka kusoo qaaday deegaanka mabaax ee gobolka hiiraan dagaalka ilaa iyo hadda dowladda si toosa ugama hadlin khasaaraha lagu gaarsiiyey dagaalamayaasha al-shabaab balse wararka hordhaca ah ee laga helayo ciidamada deegaanka ee waxay tilmaamayaan in dagaalamayaasha al-shabaab weerarkaasi looga dilay xubno badan oo ka tirsan maleeshiyaadkooda weerarkii ay soo qaadeenna la iska difaacay wakhtigan ay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka maalmihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxay laba jibaareen howlgallada iyo dagaalada tooska ah ay la gelayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyagoo tuulooyinka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin howlgallo qorshaysan ka fulinayay waxaana maalmihii lasoo dhaafay dowladdu ay sheegtay duqeymo ay la beegsatay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale goobo al-shabaab ay ku keedsan jireen hubka nuucyadiisa kala duwan kuna diyaarin jireen gawaarida qaraxyada waxaana la tilmaamay in duqeymihii iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee lala beegsaday dagaalamayaasha al-shabaab looga dilay xubno sarsare iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda dowladduna ay tilmaantay inay sii laba jibaari doonto howlgallada iyo duqeymada lala beegsanayo xubnaha sarsare iyo maleeshiyaadka al-shabaab hay-adda qaxootiga qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka weriye maxamed cabdiqaadir ayaa muqdisho kasoo diray warkan munaasabadan oo ahayd mid lagu xuseeyey maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka ayaa maanta lagu qabtay xarunta hay-adda qaxootiga iyo barakcayaasha qaranka waxaana munaasabada goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maamulka hay-adda n c r i wakiillo ka socday hay-adaha caalamiga ee dhanka qaxootiga hay-ada dawliya iyo kuwa aan dawli ahayn iyo qaar ka mid a qaxootiga ku sugan soomaaliya ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakcayaasha qaranka mudane axmed xuseen cilmi isagoona sharaxaad ka bixiyey shaqooyinka la qabtay sanadkii lasoo dhaafay waxa uu si gaara u xusay in soomaaliya ay ku nool yihiin in ka badan afartan iyo shan kun oo qaxootiya kuwaasi oo dowladdu ay gacan ka geysatay islamarkaasna ay helaan xuquuqdooda aas-aasiga sida inay ka shaqeeyaan goobaha caafimaadka suuqyada waxbarashada iyo meelo kale
run ahaantii maanta waxay inoo tahay maalin muhiim ah annagoo dareen farxadeed la wadaagayna bulshada qaxootiga waddankeenna nagula nool waxaan wakhtiga soomaaliya qaxooti iyo magaldoon ku nool afartan iyo shan kun oo qofood oo ka yimid dalalka yeman syriya suudaan etoobiya iyo tanzaniya dabiciyan qaxootiga waa dad leh han iyo himilo nololeed waana dad leh hibo halabuur iyo xirfado gaar ah nasiib wanaag qaxootiga dalkeena ku nool waxay qayb ka yihiin qaybaha bulshada ee kala duwan sida caafimaadka ayay ka shaqeeyaan suuqyada shaqada ganacsiga iyo waxbarashada wakiilla ka socday hay-adda qaxootiga caalamiga ee u n h c r oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku ammaanayaan sida ay door weyn kaga geysatay wax kaqabashada qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka ee ku sugan gudaha soomaaliya iyagoona ku bogaadiyey tillaabooyinka dowladdu ay qaaday waxay xuseen inay garab taagan yihiin dadaalada dowladda iyo sidii waxqabad muuqda loogu samayn lahaa dadka qaxootiga iyo magangelyadoonka ee ku sugan soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saadaad maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay inta dowlad ahaan ay qaateen tillaabooyin waaweyn oo qeyb ka ah in wax loo qabto qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka ee ku sugan soomaaliya wuxuu si gaara u xusay in hay-adaha dowladda gaar ahaan hay-adda sharci dejinta ay door weyn ka qaadatay sidii loo dhammaystiri lahaa sharciyada kala duwan ee hay-adda taasi oo waxqabad muuqda la garab istaagaysa qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka waxaa anagana dhankeena wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqaynay sidoo kale aan xoogga saarnay sharciga hay-adda qaxootiga iyo barkacyaasha inaan marmarino waxaan marka hore ka soo ansixinay aan soo marmarino xukuumadda dan qaran markaa kadibna waxaan geenay golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo saddexdiisa aqrimo koomarin la ansixiyey haddana wuxuu yaalaa golaha aqalka sare waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahda kalfadhiga soo socda baarlamaanka furmi doono inuu dhammaado kadibna uu madaxweynaha saxiixo meeshaas waxaa ku dhammaaday istarajarkii dhismihii iyo sharcigii ee lahayd hay-adda qaxootiga qaranka ee barkacyaha soomaaliya agaasimaha guud ee agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa tababar u furay saraakiil ka tirsan hay-addaasi weriye cabdiqaadir cismaan ayaa warkan muqdisho ka soo diray agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya mudane mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa maanta si rasmi u furay tababar ku saabsan nidaamka isbarbardhigga iyo qiimeynta sugan ee aqoonsiga rakaabka oo loogu talagalay saraakiisha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya si loo xoojiyo amniga xuduudaha dalka iyo awoodaha kahortaga socdaalka sharci darada ah tababarkan oo socon doono muddo afar maalmood ah ayaa waxaa bixinaya khubaro ka socoto dowladda maraykanka waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho ujeedka tababarkan ayaa ah in lagu horumariyo habka lagu ogaanayo dukumiintiyada been abuurka ah iyo raadraaca dadka ka gudba xuduudaha iyadoo la adeegsanayo nidaamka bisis gaar ahaan garoomada diyaaradaha dekadaha iyo sidoo kale barxuduudeedyada dalka agaasimaha guud ee hadda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya mudane musaf sheekh cali dhuxlow oo ka hadlay daafurka tababarkan ayaa uga mahad celiyey dowladda maraykanka taageeradooda joogtada ee ku aadan hirgelinta nidaamkan waxaana uu sidoo kale sheegay inay ka go-an tahay in sare loo qaado amniga xuduudaha iyo tayeenta adeegyada socdaalka islamarkaasina xoogga la saaro qalabeynta iyo horumarinta xirfadaha saraakiisha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya bismi illah alxamdulilah runtii aad iyo aaday maanta sharaf noogu tahay inaan barnaamijkan ama traininkan meeshan lagu qabto barnaamijkan oo muddaa laga soo shaqaynayo runtii oo aad iyo aad muhiim ugu ah dalka waxaa halkan nala joogo marti noo ah tiim ka socda washington oo shaqada nala qabanayay iyo officerskeenni iyo saraakiishii qaabilsanaa shaqada oo ay helinay training ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa nala jooga madaxa interpol oo soomaaliya doore iyo marti kale oo fara badan runtii tan waxay u tahay historiga ama taariikh soomaaliya sababta waxay tahay soomaaliya la jaan qaada adduunyada inteeda kale oo soomaaliya ay noqoto waddan nabada adduunyada kusoo dhiirato oo invesgaraysato waxay ku xihan tahay dalka nabaddiisa in la sugo lagana dirira xagjirka xagjirkana xabadkii lagulama diriro technolojyada lagala diriri karaa systemkan cusub ee baasiska oo maanta la raba training in la siiyo officerskeenna wuxuu suurto gelinayaa in all passengers informationska ama dad ka socdaala dalka internationally ama soo gelaya ama ka baxaya inaan advance u helin informationkooda ama si horumara taasoo keeni karta inaan xogta muwaadiniinta soomaalida ama ajaanibta dalka soo gelaya ama ka baxaya inaan runtii aan la soconno taasina waxay hubinaya immigrationka soomaaliya in la aamino lagu soo dhiirado dalka in la soo aado diyaaradaha adduunkan ay kusoo dhiiradaan oo ay soo galaan waxay kale runtii ay noqon doontaa inaan nahay soomaaliya dal la jaan qaadi kara dalka dibaddiisa waa ogaa dad fara badan oo sasiinta ka qadaa jira laakiin boqol iyo konton iyo saddex waddan ayaa barnaamijkan si tasaxiixday annaguna dalalkaas hadda qayb ka nahay waana ku faraxsanaha runtii ani ahaan d g ahaan wakhtiga aan jooganay ku soo aaday dadaal fara badanna waa gelinay tanna waxaa ka horraystay saxiix heshiiska aan la galnay interpol runtii oo aad iyo aad muhiim u ahaa barnaamijyadaasoo dhan waxay waxay noo saamaxayaan inaan awoodno inaan dadka waddanka qasaya ama baroblemes ku wada ama alqaacida ha noqdaano ama criminalsk inaan ka hortagno dowladda maraykanka runtii waxaan uga mahad celinaynaa barnaamijka ay nagala shaqaynayaan iyo sida ay marba noo garab taageen immigreeshinka soomaaliya waxaana rajaynayaa tababarka saraakiisha qaadana inay ku guulaystaan mustaqbalka inay usii gudbiyaan immigration officerka soomaalida mustaqbalkan system systemka oo noqdo system soomaalida ay ka faa'iido oo horumar lagu gaaro aad iyo aad mahadsantaysaan dhankiisa bob oo matalayay safaaradda dowladda maraykanka ee soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda maraykanku ay ka go-an tahay wada shaqayn buuxda oo ay la yeeshaan dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya islamarkaana tababarkan uu si dhow uga qayb qaadan doono sugnaanta xuduudaha iyo kobcinta amniga guud ee dalka
Good afternoon. Uh, DG Dulo, General Dore, my distinguished colleagues in Somali immigration, American Pisces team. I'm very, very honored to be here. Uh, this is a historical day for immigration in Somalia. Uh, this is the day where Somali immigration joins much of the international community.
mashaariic caafimaad oo qayb ka ah qorshaha lagu horumarinayo magaalada laascaanood ayaa maanta laga daafuray magaaladaasi weriye najiib cabdulaahi ayaa eegaya warkan
waxaa magaalada laascaanood si rasmi ah uga daafuray mashaariic caafimaad oo muhiima kuwaasi oo ka mid ah qorshayaasha horumarineed ee lagu tayeynayo cusbitaalka guud ee degmada laascaanood mashaariicdani oo ay iska kaashanayeen wasaaradda qorshaynta federaalka soomaaliya safaaradda norway ee soomaaliya iyo hay-adda nis foundation ayaa daboolaya adeegyada aasaasiga ah waxaana ka mid a qaybaha dib u habeynta lagu sameeyey qaybta bukaan socodka qaybta daryeelka deg dega ah bangiga dhiigga qaybta dhaqista keliyaha xafiisyada maamulka iyo qaybo badan oo ka mid ah xafiisyada cusbitalka guud ee degmada laascaanood daafuurkan ayaa muujinaya horumar muuqda iyo iskaashi midho dhal ah oo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliyeed daneeyayaasha caalamiga iyo hay-adaha horumarinta xarika jarka mashruucani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer federaal ah iyo kuwo heer isteed ah safiir ku-xigeenka dalka norway u fadhiya dalka soomaaliya maamulka degmada iyo saraakiil caafimaad wafdigani ayaa sidoo kale booqasho ku tegay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka ssc khaatumo ugu dambayntiina wafdiga ayaa booqasho ku tegey madaxtooyada dowlad goboleedka ssc khaatumo iyagoo uuna kulan la qaatay hogaamiyaha dowlad goboleedka ssc khaatumo cabdulqaadir axmed aw cali fadhiye runtii maanta waxaa farxad noo ah inaan halkan ku daahfurno dibudhiska iyo qalabaynta cisbitalka guud ee laascanood oo ay iska kaashadeen dowladda federaalka soomaaliya norway iyo switzerland iyo dowlad goboleedka ssc khaatumo runtii waxaan aad ugu faraxsannahay in maanta xadhigga laga jarayo dhismayaashii iyo qalabayntii waxa ayana raacsan solar systemkii ama korontadii ku shaqaynaysa cadceedda oo iyadana ay runtii naga naga taageertay hay-adda nis foundation
maanta waa maalin weyn waxaynu xadhigga ka jarnay dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyey hosbitalka weyn ee laascaanood sidoo kale waxaa dhismayaasha weheliyey qalab caafimaad oo ujeedkiisu ahaa in sare loogu qaado tayada adeeg bixineed ee wasaaradda caafimaadka esi khaatumo sidoo kale hay-adda nis foundation oo dhismayaasha iyo qalabkaa keentay waxay nidaamka solar systemka ama tamarta korontada ee cadceedda ku dhisan ka hirgelisay hosbitalka weyn ee laascaanood ambasadorka madaxa safaaradda norway iyo diblomaasiyadda sagal la socota oo saaka u yimi iyo saraakiil ka socota niis saraakiil ka socota dowladda federaalka ah oo dhammaan saaka noogu yimi inay nagala qayb galaan furitaankan waxaan ku soo dhoweynaynaa magaalada lascaanood
dhegeystayaal halka warkaasi idinka imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda iiraan ayaa qaaday weeraro gantaalo ah oo ka dhan ah israa'iil saacado kadib markii maraykanku uu weeraray xarumaha muhiimka ah ee nucleerka iiraan qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay xudunta xeebta tel aviv iyo qudus maanta wax yar kadib markii militariga israa'iil ay sheegeen in gantaalaha iiraan ay soo gelayaan ayna difaaca cirka ah la howlgelinayo seeriga digniinta ayaa laga maqlay magaalooyinka israa'el iyadoo adeegyada gurmadka iyo warbaahinta ay sheegeen in ugu yaraan labaatan ruux ay ku dhaawacmeen weeraradaasi dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa oo aad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegana waxay dib u daallacan kartaa facebooka radio jowhar iyo weliba www dot radio jowhar dot net